dowlada soomaaliya dowlada soomaaliya haddii hadda si dagaalku uma jirna u leedahay waa yaan ku ahaa yaa waa ka dhab ah hadday hadda yidhaahdeen dowlada kenya dagaal ka qayb qaadatay haddii hadday u barteen warar been inay sheegaan oo wax been ama ay sheegaan anagu haddii dowlad u sheegtaan aqoon jirnaye dowlad been sheegaysa oo aan cabsoonaynin oon xishoonaynin oo aanan ka xishoonaynin wararka runta ah iyo kuwa beenta ah anagu dhihi mayna haatan maxaa la yidhaha warkeedi waa war jira dhihi mayno dowlada kenya kamayna qayb qaadan kismaayo innagaa joogno dowlada dowlada soomaaliyana hadda maaha waxay bilowday kenya inay maxaa layidhaha ataagto ama weerartee waxay bilowday war-saxaafileedkii kasoo baxay wareegtidii kasoo baxay xadiiska madaxweynaha oo dowlada etoobiya iyo dowlada kenya ka baxaan uu ku lahaa dalka soomaaliya ee faarax cabdulqaadir uu beenteen jiray oo ilaalaa uu ka bixi jiro u dhihi jiray dakareetana qaldantay ay ahayd dakareeta xadiis madaxweyne kasoo baxda oo qaldantay annaga hadda horma maqlin waa dakareetada soo dhaxda dakareeta weyi tii oo kale uu maana dhihin faarax cabdulqaadir dhihi jiray baarlamaanka qaarkood modooshin geyn jiray dhihi jiray madaxweyne ku xadgudbin baarlamaanka qaarkii mooshinta geeyeen oo yidhahdeen ha ka baxdo muxuu ah dowlada kenya dalka soomaaliya kuwo kalena waxay geeyeen in ay jabuuti iyo ka baxaan uganda oo baarlamaanku maxaa la yidhahdaa four point five waa laga jiraaye dad gaar ahaa wata arrimahaas wararkii hore u sheegi jireen warar kamid a weeye dowlada kenya dagaalka kama qayb qaban waa annagaa joogna meesha ciidamada jubbaland baa meesha dagaalka ka qayb qaatay